Suuqa Yobson ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa laga dareemayaa mashquul aad u badan, iyadoo inta badan ganacsatada ay keeneen dharka noocyadiisa kala duwan, kuwaasoo isku diyaarinaya maalmaha ciidda. Dharka aadka loo iibsanayo ayaa waxaa ka mid ah kuwa carruurta, haweenka, iyo ragga, kuwaas oo intooda badan laga keeno magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Qaar ka mid ah ganacsatada dharka iibisa ee suuqa Yobson ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ka warbixiyay mashquulka suuqa iyo halka ay dharka ka keenaan.
bismillah assalaamu calaykum raxmatullahi taala barakaatu waxaa kamid nahay ganacsada beledweyne oo suuqa yoobsa weynaha xilaa waxaa noo imaado dhar aad iyo aad ugu fara badan oo meel kasta nooga galo wadamada kala duwan sida caasimadda soomaaliya muqdisho xilaa saaid noogu imaadaa iyo gobolada kala duwan iyo- iyo meelaha dibadda xillaan waa waxaa ku- ku bixina dharkaas jumlihii tafaariiq dharkaas hadda iibno waxaa isku jira ilmo caruur waaweyn iyo haween iyo ragga weyn Jumla- waxaan ku bixinaa jumlihii tafaariiq suuqa aad iyo aad mashquul uu badan yahay maalmihii ciidda oo soo dhow yihiin suuqa jaamkiisu fara badan yahay waa waa aragtaa suuqa jaamkiisu fara badan yahay maasha allah bismillahi raxmaan raxiim allah subxaana wataala iyo mahad leh usugnaatay Ee, waxaa ka mid ahaa ganacsatada suuq weyne ee yoobsan ee magaalada beledweyne Ee, maalmihii dambe oo ciidi ciidiga lagu jiro bisha rabdaan oo barakeysneed Ee, dharka sidiisa banaan wuxuu badanaa wuxuu noogu yimaada magaalada muqdisho Ee, dharkaasoo isugu jiro sida caruurta sida dumarka sida ragga Ee, suuqa yoobsan ee, oo magaalada beledweyne ku yaalo Ee, isku socod fara badan ayaa ka jiro Ee, taasoo keenayso bisha rabadaan oo barakeysan Ee, an- maadaama anaka aan ganacsatadii aan nahay go- gobolkii ama khaasatan suuqa yoobsan ee, mashquulkayna aad ayuu u badan yahay maadaama xilliyada dambe oo rabadaanka ilaa toban shanta dambo dhar aad u fara badan ayaa keenaa oo jumlihii tafaariiq isugu jiro oo wax kastaba ka kooso sida qamiisyada oo kale arda- dharka caruurta qaadanaysay dadka waaweynka dumarkii waxa kulliba isugu wada jiraan waxaan ka mid ahay ganacsatada suuqa yoobsan ee dharka gado dharka ciyaalka sida dharka waaweyn oo ragga sida gabdhaha rooroon dhaxaynka yaryarka sida isugu jiraan jumle iyo tufaariiq qolo walba sidii macaamiishay tahay in u- ula macaamilnaa suuqana waxaa ka jira mashquul xiliyadan maadaama ay soo dhow tahay maalmihii ciidda ay soo dhow tahay habeen maalin ilaa habeenkii ilaa shan saaca lagu gaaraa maalintii laba iyo tobankii ka hore laisugu imaadaa mashquulkooda sidaas ayuu u badan yahay jumle iyo tafaariiq qolo walba intay qaadan karaan ayaan ku qancina qaymihiisa duwan qaab waxay nooga imaataa muqdisho nooga imaa qaybo wadamo kale ay noo kala imaadaan oo isku jiraan mashquulka suuqa saa'id u fara badan yahay